damiirka haddii xay uu yahay uu shaqaynayo waxaan rabaa nin origeeda dib inaad ugu noqotaan muqdisho iyo dadka ku nool gobolka banaadir ma aha keliya dhinaca dhaqaalaha inay naga saacideen saacidaane badi waxay u dhinteen dowlad daraaddeed ay u dhinteen wax kaloo ay u dhinteen maaha haddii dowladda ay meel kala deganaan lahayd tirada hadda dhimatay oo malaayiinka aniga malaayiina qiyaasaya because inta annaga aanan rikoor garayna badan kama dhiman lahayd sida badan marxaladaha marka la soo gaaro waxaa bata in la culiyaamiyo hay-adihii dowladda oo ka gudbin lahaa marxalada talada loo celiyo afar qof oo meel joogta oo rabta danahooda gaarka ah wax kastoo ay wadaan falaas inay ku yihiin markhaati waxaa iiga tihiin isteedyada state ka mid ah inuu soo quray wadad oo uu leeyahay madaxweyne farmaajo maadaama shirarkii iyo kulamadii golaha shacabka uu joojin waayey shirka ma imaanayn bal luuqadaasa la fasilo farmaajo waa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya shaqadiisi waxay ku qoran tahay dastuurka ayay ku qoran tahay baarlamaankana shaqadiisi dastuurka ay ku qoran tahay farmaajona waxaa loogu talagalay inuu golaha shacabka uu soo dhex istaago uu yidhaahdo shaqadiini joojisa ninka ay weydiinayaan